Halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun sideed boqol shan iyo afartan megahertz. Saacadda Geeska Afrikada Bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo. Waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
kulanti wacan dhegaystayaal waa khamiis sideed iyo labaatanka bisha labaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo toban kusoo dhowaada barnaamijkeenna maanta oo qodobada aad ku maqli doontaan ay ka mid yihiin adeegyada garsoorka oo la gaarsiiyey dadka reer miyiga ah iyo dadka barakacay ee ku nool qaar ka mid a deegaanada somalilan warbixin ku saabsan ardayda baahiyaha aragga qaba oo rajo ka qaba in imtixaanka dugsiyada sare ee sanadkan ee dowladda ay qaado ay ka qaybgalayaan waraysi ku saabsan nin ceel ka qotay webiga qarkiisa oo isbarbardhig ku sameynaya bal biyaha webiga iyo weliba biyaha ceelka sida beeruhu ay ugu bixi karaan barnaamijka gobaad barnaamijka dalandool xubinta qiimaha xoolaha balse marka hore kusoo dhowaada warka iyo leyle cabdi maxamed
in ka badan saddex boqol iyo labaatan kun oo qof ayaa sanadkii lasoo dhaafay ku barakacay dagaalo ka dhacay qeybo ka mid ah dalka soomaaliya sida ay sheegtay hay-adda n r c oo ka shaqaysa arrimaha bini-aadamnimada meelaha ugu daran ee ay dagaaladu ka dhaceen oo qoysaskan ay ka barakaceen ayaa ah gobolka shabeellaha hoose oo weli ay ka jirto saameynta dagaalada n r c ayaa sheegtay in dadkan ay ku biireen xeryo ay ku nool yihiin qoysas barakacay oo ku yaala gudaha dalka kuwaasoo u nugul in laga saaro halka ay degan yihiin meelaha ay degan yihiin oo hooyxumo ay ku hayso waxaa ka dilaacay xanuunno ay malaariyada ka mid tahay iyo carruurta oo nafaqadarro ay hayso hay-adda ayaa sheegtay in dadkan ay ku hanti beeleen dagaalada sidaas darteedna ay dhinacyada dagaalamaya ugu yeertay inay tixgeliyaan nolosha dadka aan hubaysnayn balse dhibaatadu soo gaarayso in ka badan laba milyan iyo lix boqol oo soomaali ah ayaa u baahan gargaar kuwaas oo ay saameeyeen dagaallo abaaro iyo daadad ka dhacay deegaanadooda laba xarun oo lagu baari jiray laguna daweyn jiray dadka uu ku dhaco cudurka ebola ayaa waxaa burburiyey kooxo hubaysan kadib markii ay weerar ku qaadeen deegaan ku yaala bariga dalka kongo sida laga soo xigtay mas-uuliyiinta deegaanka weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan shaqaalaha gargaarka ayaa cabsi wajahaya falkan kadib maleeshiyaad hubaysan ayaa mar walba weeraro ka geystaa dhanka bari ee dalka kongo oo ay xuduud wadaagaan wadamada uganda iyo ruwanda cudurka ebola ayaa lagu arkay dalkaas bishii agoosto ee sanadkii hore ee labada kun iyo siddeed iyo tobankii waxaana cudurku uu noqonayaa markii labaad ee ugu xumeyd ee uu soo maro waddankaas warkii oo dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha ergo xilligan waa naga intaa warkan iyo warbixinada kale waxaad dib kaga daalacan kartaan mareegta aan ku leenahay internetka radio ergo dooto waarji markana waxaan dib idinkugu celinayaa qeybaha kale ee barnaamijka iyo foosiye cumar
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow hayeel midda noo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
waa tahay dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhegaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitirban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergo dot o r g iyo baraha bulshada sida facebooka iyo twitter-ka oo aad ka heli kartaan warbixinno isugu jira qoraal iyo maqal waa hagaag dhegaystayaal haddii aan guda galo barnaamijka aan ku bilaabo dadka reer miyiga ah ee aan ka agdhoweyn magaalooyinka waaweyn ee ay ku yaalaan maxkamadaha islamarkaana ay ka heli karaan adeegyada la xidhiira cadaaladda iyo garsoorka ayaa sanadadan dambe waxaa deegaanadooda ugu tegayay kooxo wareeg ah oo kala duwan kuwaasoo sameynaya qaarkood wacyigelin iyo weliba maxkamadda oo kiisaska qaarkood qaadaysa waxaa sidoo kale adeegaasi ka faa'iidaystaa dadka ku nool xeryaha lagu barakacay oo ku nool qaar ka mida deegaanada somalilan barnaamijkaasi waxaa qayb ka ah jaamacadda hargeysa qaybta sharciga axmed abukor oo madax ka ah qaybta sharciga ee jaamacadda hargeysa ayaan kula xidhiirnay khadka telefoonka isagoo jooga magaalada hargeysa wuxuuna marka hore nooga warramayaa barnaamijkan wuxuu yahay iyo ujeedadiisa wuxuuna yidhi dadka cadaaladda lagu soo xidho dadka masaakiinta ah boqolkiiba toddobaatan dadka rural area ayaa la doonayaa miyiga in dadka ay cadaaladu gaadho marka waa mashruuca wax leedaa access justice weeyaan wuxuuna markaa taarget garaynayaa dadka vulnerableka ah ee markaa nugul caruur dumarka minoritiska iyo markaa haweenka iyo afarta ujeedana waxa weeyaan walaal afartaa ujeeda waxa weeyaan kow inuu isku xidho hayadaha dawladda iyo civil society hayadaha dawladda xidhiidhkooda coordination fiican ay sameeyaan iyagoo markaa yoolkoodu yahay inay kor u qaadaan cadaaladda ay helayaan dadka afarta aan dadka nugula kor kusoo sheegnay wuxuu kaloo isku xidhayaa oo doorkooda kor u qaadayaa hay-adaha maxalliga ah oo loo yaqaano civil society-ga si ay iyaguna lobing iyo advocacy iyo doorkooda uga qaataan wuxuu kale oo muhiimiyad siinayaa markaa dadka markaa muhiimiyadda wuxuu siinayaa labadaas civil society-ga iyo dawladda isku xidhkooda iyo markaa mobile courtska dadkan maxkamadaha wareega oo judiciary-ga ah inay markaa gaadhaan meelaha miyiga ah oo cadaaladda dadka u adeegaan wuxuu kaloo saarayaa i d b community-ga dadka community-ga ah bulshada markaa i d b-yada ah dadka goobaha wadanka badiis wadanka gudihiisa ka barakacay in iyagana loo sameeyo oo cadaaladu gaadho oo baralegal caawiyayaal ama adeegayaal sharciga ka caawiya iyo baralegal focal point oo iyaga dhexdooda ka shaqeeyo community baralegal loo yaqaano inay markaa iyaguna ka shaqeeyaan sidoo kale wuxuu isku xidhayaa networking dawladda doorkeeda oo lala shaqeynayo wasaaradda cadaaladda iyo maxkamadda maxkamadaha iyaguna u gaadhaan dadka wasaaradda cadaaladdu waa policy level xagga siyaasadda iyadu oo isku xidhka legal aid providerska coordinationka iyo isuduwidda shaqada mashruuca in iyaduna national level ay mas-uul ka noqoto annagu markaa jaamacad ahaan legal aid cliniga ama xarunta adeega sharciga waxaanu ka shaqeynaya labadii kun iyo saddexdii hadda mashruuca waxaanu kala shaqeynaa oo la apply garaynay ama aanu la codsanay eeda oxfam nofib iyada principal markaa applicantska anagu co-applicants baanu ahayn hadda muddo wuxuu socday waxaanu soo bilownay markaa july ilaa hadda waanu wadnaa hawshii shaqaduna way socotaa dadka markaa sideed looyar iyo toddoba baralegal ayaa hawsha ku jira oo wada waxay booqanayaan markaa xabsiyada dalka si dadka markaa garsugayaasha rimaanka loo yaqaano ee garsugayaasha maxkamadu rimaangareeyaan haddii muddo dhaaf ay yihiin muddadaas iyaguna ay sharciga horgeeyaan oo idhaahdaan markaa maxkamadaha in dadka xukuman haddii loo diyaariyo in la wacyigeliyo bulshada markaa ujeedada iyo intaas ilaa haddana markaa ilaa hadda muddada julaay laga soo bilaabo ilaa february mashruuc wuu socdaa muddadiisuna waa two years waa laba sano walaal marka idinka doorkiinu waa wacyigelin miya ka jaamacad ahaan walaal doorkaygu waa wacyigelin doolkaygu waxa weeyaan research inaan cilmi baaris ku samayno doolkaygu waxa weeyaan walaal representation inaan dacwadaha matelo doorkaygu waxa weeyaan networking isku xidh intaas oo dhan baanu qabanaa ardayda jaamacadda ayaa ka qayb ah oo wacyigelinta samaysa miyigaanu u baxnaa goboladaanu tagnaa awareness baanu samaynaa waxaanu kaloo la shaqaynaa maxkamadaha iyaga ayaa dacwadaha noo soo rifargareeya dadka masaakiinta ah ee aan awoodin inay qareen sharciya oo lacag iska difaaca ee awooda awoodi waayaan ayaanu anagu u doodnaa dadka masaakiinta waxaa kamid a markaa haweenka nugulka ah waxaa kamid ah caruurta waxaa kamid a dadka minoritiska ah waxaa kamid a dadka i d b community-ga ah dadkaasoo dhan waxa weeyaan waa dadka nugul ee dastuurka ee dawladda doonaysa inay damaano qaado ee mas-uuliyadda dastuurka jamhuuriyadda somaliland iyo xeerarka caalamiguba ay damaanad qaadeen weeyaan
dadka marka markaad marka wacyigelinaysaan walaal afar unit Waan anagu waxaanu fahmay.
leenahay unido badan baanu leenahay ama qeybo badan qeybta madaniga dac- waxa ka shaqeeya qareeno qeybta ciqaabta qareenaha ka shaqeeya qeybta xuquuq insaanka waxa ka shaqeeya qareeno qeybta women and childka oo caruurta iyadooda caruurta qareenaha ka shaqeeya qeybta access justice ama helida cadaalada waxa ka shaqeeya qareeno marka qareenadaas iyo waxa isku xidhan dadkan caawiyaasha ee ba- paralegal waxaa jira oo kale kuwa la ahdo community paralegal ama focal point oo i d b da jooga oo iyagu markaa een, fulinta nagula shaqeeya oo dacwadaha kasoo gudbiya een, een, haddii ay dacwadaha kufsiga haddii dacwad ciqaaba ay dhacdo haddii dadku markaa ay referal ubaahan yihiin haddii arrin qoys ay tahay kuwaas iyagana kasoo gudbiyo walaal markaa een, meelaha ay degan yihiin dadka aad u shaqaynaysaan waxaa ka mid ah een, dadka reer miyiga ah iyo dadka barakacay soo ma aha haa dadka waxa weeyaan magaalooyinka ka fogfog ee cadaaladu aanay Haa.
gaadhin sida degmooyinka fogfog ee, waxaa ti- waxaa tara waa waxaa taga maxkamadaha guurguura ayaa taga maxkamaduhu gobolada ay ka shaqeeyaan intaa gobolada ka fog ee gobolka dhexdiisa intay ku jiraan ee magaalooyinka waaweyn wixii ka baxsan ee markaa aan heli karin cadaalad ayay tagaan oo goobtooda ugu tagaan marka Ee, anagu markaasaanu raacnaa waxaanu samaynaa awareness racing oo anaguna goboladaanu u baxnaa ardaydaanu raacnaa waxaanu ku booqanaa oo kale xabsiyada dadka xidhan oo afarta xabsi ee gobolada ku yaalla aanu ka shaqaynayno xabs- ma- xabsiyadooda waanu booqanaa marka een, een, saasaanu u shaqaynaa kuwa xadhig sharci darro ku xidhan ee markaa walaal cadaalada ka shaqeeya sida markaa bo- saldhigyo booliska ku xidhan oo kale iyagana waanu booqanaa markaasaanu maxkamadaha uga doodno Een, marka marka- waa qareeno lacag la-aan ah oo legal aidki weeyaan ama qareenka lacag la-aanta ahaa ee saboolka ahaa ee dadka masaakiinta u doodayey weeyaan markaa jaamacadda hargeysa wada oo jaamacadda ugu weyn ee markaa een- een, ah, bixisa qareenada maxaad aragteen oo aad ugu malayseen in loo baahan yahay in dadkana la wacyigeliyo maxkamaduna guurguurto sababtu maxay tahay Een, waxaa walaal markaa loo baahan yahay horta dadka reemiyiga ah iyo dadka een, saddex sharci baa ka jira hadda somaliland oo isgarab socda een, shareecada een, xeerarka qorana dawladda een, customariga ama heerarka dhaqanka marka een, dadkaas nugul ee miyiga ah waxay u baahan yihiin in cadaaladooda la sugo waxay u baahan yihiin inay helaan qareeno waxay u baahan yihiin markaa dadkaas een, een, weliba dadka i d b da ah ee tacadiyadu ku dhaco ee dawladdu mas-uulka ka tahay inay ilaaliso in markaa dadka aan xadhig sharci darro ku xidhan ee muddo dhaafka ah iyo dadka markaa xabsiyada ku jira ee in loo doodo maxkamada hortooda la keeno weeye talabaad waa dadkan een, gobolada ka fogfog ee meelaha eh, fogfog ah in dadkaa markaa iyaga naftooda wacyigelin la sameeyo oo xuquuqahooda aasaasiga ah la baro si markaa bulshadu ay social protection u hesho ama damaanaqaad sharci oo ay xuquuqahooda aasaasiga ah ogaadaan taasina waa arrin kale oo muhiima waa tahay dhagaystayaalkaasi wuxuu ahaa axmed abukor oo madax ka ah qeybta sharciga ah ee jaamacadda hargeysa oo u waramayay idaacadda isagoo jooga magaalada hargeysa haddaba dhegayste adeegyada la xidhiidha garsoorka iyo cadaaladda muhiima u tahay in dadka aan ka agdhoweyn magaalooyinka ee meelaha fogfog degan inay helaan adeegyo la xidhiidha garsoorka iyo cadaaladda oo si sharci ah wax loogu kala saaro to haddaba haddii aad doonayso inaad fikirkaaga ka dhiibato arrintaasi nagala soo xiriir telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labaiyo toban adiga oo sheegaya magacaaga iyo meesha aad joogto islamarkaana ku dadaalaya marka codka aad duubayso oo aad teleefonka ku hadlayso in aad ka fogaato meelaha buuqa ah iyo weliba meelaha dabaysha ah si hadhow codkaaga oo faseex ah looga sii daayo idaacadda iyo weliba fikirka aad dhiibatay mahadsanid
haddii aad joogto gaalkacayo goldogob ama bandiroley raadiyo ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo hayaan mawjadeeda f m-ka ee dherarkeedu yahay siddeetan iyo toddoba dhibic siddeed
waa tahay dhegaystayaal qodobo kale ayaa inoo soo socda hase yeeshee kusoo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha waxaa soo diray wariyaha rediyo ergo cabdirasaaq haajirow
kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha ee maanta oo idinkaga imaaneysa magaalada gurceel ee gobolka galgaduud waxaan kusoo qaadanaynaa saylida xoolaha ee magaalada dhuusamareeb mid kamid a dalaaliinta ka howlgala saylida xoolaha ee magaalada dhuusamareeb ayaan telefoonka kula xiriiray oo aan wax ka weydiiyey qiimaha xoolaha ee maanta waxauna ugu horeyn iigu bilaabayaa magaciisa waa ku dhowahay miro cabdullaahi axmeda la yidhaah waxaan kamid ahay suuqa dadka ku nool gaar ahaan midka dhuusamareebed caasimada galmudug xagga ariga waxaa la kala siisanayaa konton afartan iyo shan afartan iyo toddobo qaliinka miya lix haa qaliinka qaliinka heerka koowaad imisa
Iminka heerka koowaad qaliinka waa konton sida la yidhaahdo waa si fiican ugu wanaagsan waa konton waaya heerka labaad ee qaliinka dhuusamareeb meeqa la kala siisanayaa maanta
afartan iyo shan
heerka saddexaadna
heerka saddexaad soddon iyo shan soddon iyo toddobo ilaa soddon waaya lacagtaasu maxay tahay marka dollar waaya heerka koowaad ee dhoofka dhuusamareeb imisaa la kala siisanayaa orgida waa konton iyo shan lixdan konton iyo sideed u ka dhexeeya heerka labaad imisa dhoofka
konton heerka saddexaad ee dhoofka dhuusamareeb imisoo ka maraya
afartan iyo shan afartan iyo toddobo intaas u ka dhexeeya dhaqaalka dhuusamareeb meeqa la kala siisanayaa ariga waxay ka joogtaa eesaanta riman rida riman leelale ridan waa rir lasoo dhaafay konton doolar ka joogtaa midda ku xigta afartan soddon iyo shan intaas ka dhexeeya asna dhaqaal Eh, bal mirow suuqa xilligan ariga ma ku yaryahay mise waa ku badan yahay xoola male hadda suuqa xoogaay xooluhu hadda xo- jooga suuqa waa yar yihiin maxaa sabab waa inay yaraadaan
xoolihii moogtahay waa iska siiraanayaan qaarna waaba fogaadaba haye
meesha ay ka imaan lahayeen cabaar jirta waa gartay marka qiimaha ma waxbaa iska bedelay marka haddii xoolihii yaraadeen qiimihii la kala siisanayay ama suuqa ay ka joogeen ma waxbaa iska bedelay wax badana iska bedelay neefku arigu hadduu badan yahay oo suuqa xooluhu kusoo bataan qiimadiisu intaas waa ka hoostay lahayd haddii uu yar yahayna qiimada kori kula aadaya maalinba si waayo maanta uu soo bato ad waa is leeyahay ugu yaraan ari fiicana yimaada waa hoos maantii ay uu yar yahayna waa kor waaya bal eh, dhankaas ariga haddaan ka gudubno geela u gudubno eh, bal saylada geela waa sidee xaaladeeda
maasha allah maasha allah xeerada geeda waa socotaa waa la iibsanayaa shan boqol afar boqol iyo konton saddex boqol saddex boqol iyo konton intaasu ka dhexeeya Eh, tusaale ahaan eh, geela neefka eh, heerka koowaad ee qaliinka imisa la kala siisanaya dhusmareeb
waxaa la siisanayaa shan boqol oo dollar heerka labaad ee qaliinka geela imisa la siisanaya maanta
afar boqol iyo konton heerka saddexaadna
heerka saddexaad afar boqol geela dhoofka ah dhusmareeb maanta heerka koowaad imisa la kala siisanaya oo dhoofka noocii qal- u qalma waxaa la siisanaya lix boqol lix boqol oo dollar waa heerka koowaad ee dhoofka miya haa waayahay heerka labaad ee dhoofka imisa la siisanaya afar boqol iyo konton heerka saddexaad ee dhoofka imisa la siisanaya waxaa la siisanayaa afar boqol
geela dhaqaalka heerka koowaad dhusmareeb imisa la kala siisanaya sida hashar rimayda oo kale
waxaa la siisanayaa hashi rimida oo nirigteeda wadataa waa laba nooc hashii nirig wadataa waa laba iyo toban kun iyo laba boqol
kun iyo laba boqol oo dollar haa hashii hashii wadataa rimi wadataa waaya oo war kulamaanka imisa la siisanaya oo ee, heerka saddexaadna imisa la siisanaya dhaqaalka dhusmareeb geela
waxaa la siisanayaa toddoba boqol ilaa lix boqol iyo konton dhusmareeb mirow geela bal dhadhaqaaqiisa iyo iibkiisa ka waran maxaa iska bedelay malahan
wallahi niyahu hadda wax iska bedelo goonihi kuu sheego male haye waaya geelu sida eh, ariga oo kale aad ii sheegtay miyuu isna yaraaday mise uu badan yahay waa sidee imaanshihiisu waa yari waa yaryaha isaga laftarkiisa marmarba un xo- xoogaa fiican isla timaadaa maahan sida badan waa yari waxa laga yaabaa maalin in silsilada aysan imaan wax laba maalmood oo isxigteen oo silsilada geel soo istaagan laga yaaba oo maxaa u sababa markaa
waxaa u sababa maogtahay neefkii qofkii haddii inta loo keeno ay gada diido ama laga gada waayo niyaddaa kajabeeda qofki waxay isleedahay ha usafrinba meesha iyo dhan xubintii qiimaha xoolaha oo halkan idin kaga soo jeedinaya anigoo cabdirasaaqaa jiro waa naga intaa intaan xubintan lamid a ku kulmi doono nabadgelyo
dhakhtarow cunugeygii waxaan maalmahan ku arkay qandho badan runtii aad baan xaaladiisa ugu walwalsanahay ii soo dhoweey aan eege aad buu qandhaya nabaro jidhkiisa ka soo yaacayna waan arkaa sidoo kale ma ku aragtay indhaha oo guduuta isla markaana ilmeeya bishiimahoo casaada iyo xanuun afka ah qufac iyo duuf badan haa calaamadahaasi waa kuwa lagu garto cudurka jadeecadda oo ah mid si dhaqso leh u faafaa waa cudur saameyn badan oo hawada raaca wuxuuna ku fida qaadashada neef ula socdo jeermiska cudurka markaa qofka jadeecada qaba uu qufaco amba uu hindhiso iyo taabashada walxaha wasaqaysan wuxuu ku dhici karaa qofka da' kasta oo uu yahay balse wuxuu ku badan yahay carruurta uu yar yahay difaaca jidhkoodu waxa u nugul carruurtaan la talaalin iyo kuwa ay nafaqa daradu hayso ee da-doodu u dhexayso lix bil ilaa shan sano maxaan samayn karaa si aan ugu hortago jadeecadda cudurka jadeecadda ma laha dawo u gaara laakiin sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karo waa in la tallaalo carruurta markay jiraan sagaal bilood hase yeeshee si looga xoojiyo dadaalka looga hortagayo cudurkan oo ku faafaya meelo badan oo soomaaliya ah waxaa habboon in la tallaalo dhammaan carruurta ee da-doodu u dhexayso lix bil ilaa shan sano iyadoo aan loo eegin in horey loo tallaaliyeen kale maxaa dhacaya haddii aan carruurta la tallaalin cunuga aan jadeecadda laga tallaalin wuxuu halis ugu jiraa inuu miisaankiisa hoos ugu dhaco si xadhaafa qofac iyo oof wareen indhala-aan dhegala-aan waxyeelo maskaxda gaadha iyo xitaa dhimasho tallaalkan diintu way bannaysay waa badbaado waa mid waxtar u leh carruurtaada waana lacag la-aan
waa tahay dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan dhowr sano oo isdaba jooga dhegaystayaal waxaa biyo yareynayay ugu dambaynna qallalayay webiga kaasi oo saameyn ku yeelanayay wax soo saarka beeralayda islamarkaana khasaaro badan ay uu kasoo gaari jiray haddaba waxaa jira qaar ka mid a beeralayda oo isku dayay inay ceelal qotaan si ay uga badbaadaan in dalagku ka khasaaro wariyaha reediyow ergo axmed abuukar sabriye ayaa mid ka mid a beeralayda degmada afgooya kula kulmay degmadaasi oo isagu qotay ceel haddaba ugu horreyn waxa uu weydiiyey bal inuu faahfaahin ka siiyo ceelkan iyo wuxuu ka caawinayo wuxuuna yidhi waxaan kaaga sheegi karaa biyaha webiga iyo kan ceelka farqi weyn ayaa u dhexeeyo dalaqya soo saarka waxaa aada ugu dheer biyaha webiga biyaha webiga waxay wataan macdan ayay wataan ceelka iyo biyaha webiga wax isu dhow ma aha webiga wax badan ayuu maanta oo dalaqyada aada ugu adag yahay wax soo saarkiisii iyo xagga dalaqyada markii la beero ay soo dhalanayaan xagga qudaarta ha noqoto xagga geedaha ha noqoto dhammaan webiga waxada dhaamo male laakiinse markii loo baxo dhinaca oo maysaga ceelka markii loo baxo ceelka wuxuu anfacaa adigoo wax dalaqa markaas joogo in xoogoo nafta looga celiyo ma ogmaan wax webiga dhaan ma jiro webiyada oo hadda aan ku waraabsano intaas oo sano waayo ma dhowo laakiin waxaan sameeyey eel baan sameeyey eelkii aan sameeyey qarash fara badan ayaa iga galay marka markii dalaqii intii la beeray oo qudaartii iyo wixii dhalitaanka oo waxba kama jiraan laakiin webiga sida laga helo eelka lagama helaayo aada iyo aada boqolkiiba boqol webiga ayaa fiican waxaanu fahmay in biyaha ceelka aysan waxba dhaliisinaynin waa sax oo kuwa webiga ay ka fiican yihiin aada iyo aada webiga wax oo gaara ma jiraan marka ceelka faa-iidada beerta uu u leeyahay maxay tahay ha ceelka faa-iidada beerta uu leeyahay waxaway dalaqa waqtigaas hadda kuu jooga isla markaas hadda kuu jooga markii biyo la-aan ay ku qabato markaas ayuu wax anfaca xoogoo oo dhamaystira ha kaalmaata uu yahay bes ha inta kaleba wax waxtar ma jiraan ha marka qarash ahaan markaad barbar dhigto shidaal inta kaaga baxda webiga iyo inta ceelka kaaga baxda muxuu yahay farqiga udhexeeya waxa isu dhow ma aha maanta markii webiga aad matoorka ku saaran hadaad adiga aad soo kiciso oo shidaalki aad ku shubto toban liter hadaad ku shubto dhulka aad toban liter ku waraabisay ama labaatan liter aad ku waraabisay ceelka ma aha ma isu keenayo ma ku dheelitirmaayo ceelka qarashkiisi waa fogyaha aada iyo aad biyaha meelahu kasoo qaadaya iyo isma laha nafaqana male biyihiisi laakiin kan webiga ayaa aada u fiican boqolkiiba boqol
marka waxaan ka hadlaynaa weli dhinaca shidaalka marka si loo fiiriyo inta matoorka biyaha webiga soo saara ee beerta lagu waraabiyo aada ku isticmaasho iyo inta ceelka uu isticmaalo shidaal ahaan wuxuu yahay farqiga u dhexeeya
shidaalka oo webiga lagu isticmaalay iyo kan ceelka firqi weyn ayaa u dhexeeyo markuu ceelka yahay shidaal badan ayuu cunaa maalintiiba matoradii yar iyo weyn buu kala yahay mid lix bustun baa jiro mid saddex bustun midna hal bustun baa jiro hadda aniga sida aan hadda halku oo shiineeska hadda oo boqol iyo toban boqol iyo toban iyo shanka shidaal wuxuu cunaa maalintii toban iyo sideed litar ama labaatan litar uu cunaa kan webigana wuxuu cunaa shan litar uu kaa cunaa shan litar intaad ku waraabisi iyo kan ninkan isku dhinac maaha shanta litar wuxuu adiga wuxuu waraabinaa haduu ilaahay karaali noqdo nus litar oo kale uu waraabinaa kanna adiga ma gaaro hadduu bato wuxuu waraabinaa sida laba jibaal oo kale ama jibaal iyo barow waraabinaa ceelka ha awood uu leeyahay laakiin kan webiga wax dhaama maanta sida dalagyada hadda lagu beero ma jiraan ceelka inuu isaga wax hadda siimaarta kuu joogto inuu ku oo xoogo yar ku caymiyo ma oga mahin wax beeris oo wax soo saar eh ma laha
marka hadda sida muuqato webiga biyo ayuu leeyahay ma biyahan hadda webiga ayaad ku waraabtaa mise inta badan waxaad diirada saartaa ceelka beerta kaaga qodan maya maya ceelka ma ma saaro beer ceelka hadda cabitaan iyo ama haddii biyaha oo webiga hooga iga fogyiin in oo markii buufis cayayaan lagu arko mark ayaa loo isticmaalaa laakiin badanaaba hadda waxaan isticmaalnaa webiga biyihii hadda webiga ay dhoob oo xarqa oo ahaa oo hadda uu noqday biyo nadiif uu noqday hadda iyo isagaan ku beeruhaynaa alaabta lagu shubo way soo baxdaa hadda ceelka kumeel gaaran buu ku yahay waxaa ceelku waa ku meel gaar kaalma alaabta hadda kuu joogta ama waa- dalaqi kuu joogo ayuu hadda waa kaalmeed u yahay haddii webigii oo aad wayso ceelkiina aad wayso dalaqii meeshuu ku baaba'aa laakiin wuxuu tarayaa haddii biyihii oo webiga la waayo ayuu kaalmo ku yahay ma wax tar hadda aan aan sheegi karo cad ma jiraan marka maxay tahay adiga ahaan fikradda kugu dhalisay in aad beertaada ceel ka dhex qodato sababta waxaa igu kallifay dalaqi badan ayaa ii joogay webigiina waa iga tegay khasaara weyn ayaa iga soo gaartay meesha ha markaas kadib ayaa sanadkii dambe ayaan ceel qoday marka ceelkii aan qoday dalaqii ii joogay qayb waa iska baaba'day qaybtii kale ayaan ka gaarsiiyahay
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaali u garan karo weeye ergo ha noo soo ergooso hana naga ergooso allaha yow hayeel mid dunyo ergooso indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhagaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrban dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socda qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergodet o r g iminkana muqdisho ardayda baahiyaha aragga qaba ayaa sanadkan ku rajo weyn in ay ka qayb galaan imtixaanaadka dowladda ee dugsiyada sare oo la filayo in la qaado bisha may ee sanadkan warbixin arrintaasi ku saabsanna waxaa inoo faahfaahinaya wariyaha radio ergo cali muumin arday ay tiradoodu gaarayso toddoba iyo labaatan qof oo arag gala ayaa la filayaa in markii ugu horreysay ay bisha may ay sanadkan galaan imtixaanka dugsiga sare ee dowladdu ay qaado magaalada muqdisho oo ay ardaydan joogaan kuma yaalaan iskuullo sare oo u gaar ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba hase yeeshee waxa ay ka baxeen dugsiyada sare ee caadiga ah arrintan ayaa ka dhalatay kulan dhex maray ardaydan iyo saraakiisha wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya kulanka oo ka dhacay xarunta wasaaradda waxbarashada ee muqdisho ayay wasaaraddu ugu sheegtay ardayda in lagu dari doono qorshaha imtixaanka heerka qaran ee sanadkan sida uu radio ergo u sheegay axmed xasan dige oo ka mid ah ardayda kulanka ka qayb gashay islamarkaana isu diyaarinaya imtixaanka sanadkan axmed ayaa xusay in caqabadda ugu weyn ee haysata ay tahay in uusan dalka oolin qalab suuro gelin kara in ardaydan imtixaanka ay galaan iyo macallimiinta dugsiyada sare ee imtixaanka qaadaya oo aan aqoon u lahayn farta bareelka oo ay wax ku bartaan dadka baahida aragga qaba balse ay wasaaraddu ku wargelisay in looga qaadi doono qaab su-aalo weydiin afka ah
waxay diyaarinayso waxaa weeyaan maadaama maadooyin kala duwan ardayda imtixaanka ay ku gelayaan inta macalline loo baahnaan karo qofkii halkii arday meeqa macallin u baahnaan karaa tusaale maadooyinkan way kala duwan yihiin luuqadaha kala duwan ku kala baxaan sintiisiga ku jiro in yacnaha maadadan ardayga macalinka ka qaadaya uu yahay macalin maadada dhiga oo fahamsan oo ardayga waxa uu sheegaya la fahmi karo hadday xisaab tahay iyo hadday physics tahay hadday chemistry tahay ardaygu qaab qaabku uga shaqeynayo macalin la fahmi karo inuu yahay hadduu carabi yahayna macalin sida ardayga uu cashirka uu u sheegay su-aashana uu weydiiyo oga jawaabi karo u fahmi karo inuu yahay habkaasa iyada lafteeda u baahan tafatiris magaalada muqdisho waxaa ku yaala oo keliya dugsiyada hoose dhexe oo si gaara loogu qalabeeyey ardayda qaba baahiyaha aragga balse dugsiyada sare waa ay ka duwan yihiin oo waxa ay ardaydu adeegsadaan awoodda maqalka waxayna cashirka ay la qaataan arday aan ku duruuf ahayn oo wax arki kara axmed oo shan iyo labaatan jir ah waxay si dhow isaga warqabaan ardayda arag gala ee dugsiyada sare dhigta xitaa wuxuu xiriir tala wadaaga kala dhexeeyaa ardaydii sanadkii hore ka baxday dugsiyada sare oo ah wiil iyo gabar kuwaas oo aan helin fursad ay ku galaan imtixaanka heerka qaran axmed xasan dige ayaa sheegay in dhallinyarada oo ka duulaya in ay ku dhacdo sidii sanadkii hore ay go-aansadeen in xilli hore wasaaradda kala hadlaan arrimaha imtixaanka runtii walaashay waxa hadda welwelka ugu badan qabnay inta iyadoona imtixaankii la gaarin naga hadashiiyey waxay ahayd inaan imtixaanka geli weyno wax walbana natiijuu leeyahay imtixaan wax loo qaadayana waa inuu ardaygu shahaado u helo arday aragla oo maxaa la dhahaa arday kaleeto oo wax ujeeda fasal lasoo fadhiistay caqabadaha ardaygan wax ujeeda haysta mid ka tiro badan ay haysato oo muqararkii ardayga uu maadooyin ku qoraa aan haysanin oo inta badan laga yaabo wax yar oo uu gacantiisa ku qorto iyo wuxuu dhagihiisa ku dhegeysta besta fahan ahaan uu u qaadanayay inuu haddanana beri ka maalin maalintii ugu dambeysay natiijadiisa ay ku xirnayd in la yidhaahdo imtixaan kaama qaadi karno shahaadana kuma hayno welwelka ugu badan eena haysay taas oo ah axmed ayaa si uu wax u barto uga yimid magaalada goday ee dhulka ismaamulka soomaalida etoobiya sanadkii laba kun saddex iyo tobankii labadiisa indhood waxa uu ku waayey jug uga dhacday isaga oo yar xogayaha joogtada ah ee wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya axmed xasan yuusuf ayaa rediyo ergo u xaqiijiyey in ay sanadkan qorshaha imtixaanka ku dareen ardayda araggala sidoo kale qoonto laga siin doono deeqaha waxbarasho ee dowladdu ay ka hesho dalalka dibadda shahaadooyinka dowladda ee dugsiyada sare ayaa waxay muhiim u yihiin ardayda awoodda in ay waxbarasho dibadda ah u aadi karaan dibadda ama ay ka faa'iidaysan karaan deeqaha waxbarasho ee ay soomaaliya siinayaan dalalka qaar sida turkiga hindiya suudaan iyo kuwo kale labadaa arday ee sanadkii hore waayey imtixaanka dowladda waxaa ka mid ah fartuun axmed cali oo qalin jebisay laba kun toddoba iyo toban laba kun siddeed iyo toban waxay rediyo erga u sheegtay in xilligii imtixaanka ay tagtay wasaaradda waxbarashada si ay imtixaanka u gasho balse wasaaradda ayaa ku wargelisay in aysan ka warqabin in ay arday qaba baahiyaha gaarka ah imtixaanka ay ka qayb qaadanayaan sidaa darteedna aysan u diyaargaroobin wasaaraddu waana ka xumaanay balse macalimiinteenana dhiirigeliyeenoo nagu dhaheen maasha allah shahaadadiina dalada sayf oo kutegi kartiin jaamacad walbana waynay aqbalee dalka balse mid dibadda arkihaysid halkaas oo aniga jeclaay in minxo haddii aan helayo oo imtixaanka dowladda aan galo dibadda u bixi karna sida turkiga hindiya aan aadi karnay balse caqabada naga hor imaada inay tahay in aan weyne imtixaankii dowladda balse dadka araga la oo ama imtixaan labadeena keliya baa ahayn haddaa shahaadadii dul siis tahay oo dowladda aanan imtixaankii nagala qaadin taas waxay noo muujisaba in aanan wax dhiirigelin amase tixgelin aanan ku lahayn cid dibad noo wadanaysana aynan jirinbo maxaa yeelay waaba nala xakiro sooma run ahaantii wax kalean ku weeyayo ma jirto maxaa yeelay imtixaanka aan galay oo dalada iga qaaday kaas aan ku tegay jaamacad jaamacadaha muqdisho ka mid ah kuwaas oo na soo dhaweeyeen nala weydiinin imtixaankii dowladda ardayda dhammaysta dugsiyada sare waxaa laga qaadaa laba imtixaan mid ay qaadaan dalladaha waxbarashada iyo kan wasaaradda waxbarashada fartuun waxaa imtixaanka ka qaaday dugsigeeda oo lagu magacaabo hayaan taas oo suuro gelisay in ay ku biirto kuliyadda cilmiga siyaasadda ee jaamacadda jobkey waxay doonaysaa inay mustaqbalka noqoto siyaasi si ay wax ugu qabato ardayda baahyaha gaarka ah qaba waxaan ku doortay waxaan jecelahay in aan caawiyo dadka baahiyaha gaarka qabo siyaasadooda oo naqlo looyarkii dadka baahiyaha gaarka qabo ama siyaasigii dadka baahiyaha gaarka qabo sidii aan xuquuqdeena usoo dhiiciyo maxaa yeelay waxaan u arkaa in nagula tumanayo maxaa yeelay waxyaabo badan aan xaq u leenahay ayaa weynay iyo ixtiraam iyo waxyaabo badan ayaan isleeyahay waa heli laheedeen aan weyne waxaan ka caawin lahay walaalahayga qalabka maogtahay qalabka dadka araga la ay ku bartaan ma ahan mid soomaaliya yaalo waa mid laga keeno dibadaha taas awgeed sidii aan u caawin lahay walaalahayga aan ugu keeni lahay tuuliska oo isticmaalaan dadka araga la sida qalabka oo dadka araga la isticmaalaan waa qalab qaaliya run ahaantii qalabkaasaan jeclahay iyo library iyo somalia institute for the brail inaan ka qayb galo oo asaas fartuun oo koob iyo labaatan jira waxay waxbarashada hoose dhexe kusoo dhammaysay dalka kenya oo markii hore loo geeyey in laga daaweeyo xanuun indhaha kaga dhacay balse qalliin lagu sameeyey toban sano ka hor laguma guulaysan fartuun waxa ay sidoo kale caawisaa ardayda la midka ah sidii ay u maamulan lahaayeen arrimahooda gaarka ah sida nadaafadda hoygooda iyo cunto karinta iyagoo aan kaalmo uga baahnayn dadka kale ismaamulidda gaarka ah ee qofka oo ay baratay intii ay joogtay kenya ayay ardayda ku bartaa dugsiyada ay dhigtaan oo ay ku booqato in ardayda arag gala ay galaan imtixaanka dowladda waxay bilow wanaagsan u tahay boqolaal kale oo ah kuwa arag gala ee fursadaha u helay in ay ku biiraan dugsiyada dalka calaadin muumin radio ergo muqdisho
haddii aad joogto jowhar iyo deegaanada ku dhow dhow waxaad raadiyo ergo ka dhagaysan kartaa muwjadda f m ta ee raadiyo jowhar maalin kasta saddexda ilaa afarta galabnimo
waa tahay dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan idinkoo naga dhegaysanaya mawjada gaaban ee lix iyo tobanka mitrband dadka jooga magaalooyinka ayaa nagala socon kara qaar ka mid a efemyada halka dadka adeega internetka heli karana ay naga dhagaysan karaan radio ergo dot o r g iyo baraha bulshada sida facebooka iyo twitter-ka oo aad ka heli kartaan warbixinno isugu jira qoraal iyo maqal waa tahay akhyaare erga ayaad dhegaysanaysaan iminkana kusoo dhowaada barnaamijka gobaad barnaamijka waxaa soo saarta soona jeedinaysa layla cabdi maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka gobaad oo aanu kaga hadalno arrimaha haweenka barnaamijka maanta waxa aanu ku soo qaadanaynaa haweenka ku nool deegaanada hoostaga ismaamulka gaarisa oo la sheegayo in aanay tegin xarumaha caafimaadka iyadoo adeegyo bilaash ah ay ka heli karaan xarumahaas waxaanu la xiriirnay madaxa caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ismaamulka gaarisa faadimo maalin macalin oo ka hadlaysa caqabadaha ka haysta in haweenku ay yimaadaan xarumaha caafimaadka si loogu dhaliyo ama loo siiyo tallaalka xilliga ay uurka leeyihiin waxay sheegtay faadumo in boqolkii haween ah ee uur leh ay xarumaha caafimaadka yimaadaan konton iyo lix ka mid ah taas oo ay xusto inay wadaan dadaallo looga hortegayo in haweenku ay guryahooda ku dhalaan ama aanay qaadan tallaalada ay u baahan yihiin xilliga ay uurka leeyihiin guddiyo ayay tilmaamtay inay u diraan tuulooyinka iyada oo dhakhaatiirtuna ay tagaan guryaha haweenka markaas ka diida inay tagaan xarumaha caafimaadka imaamyada masaajidda ayay sheegtay in jimcaha ay ka codsadaan in haweenka ay wacyigelin u sameeyaan si looga fogaado in dhibaatooyin ay soo gaaraan haweenka haddaba wariyaha raadiyo ergo axmed nuuryogol ayaa waraystay faadumo wasaaradda caafimaadka gaarisa county waxaa jira levelsaa jira oo caafimaadka u kala gogo-on level one waxaa la dhahaa community units waxaa noo joogaan takhtariin la dhahaa community health extension workers iyo community community health volunteers c h b s kuwaasna waxaa lagu tababaro lagu lagu lagu barbaariyey inay halkii qof oo la dhahaa community health extension worker wuxuu u xil saaran yahay labaatan guri inuu ogaado meeqaa haween oo uur leh meeqaa talaal caruur u baahan oo shan sano ka yar meeqaa umuleen oo la rabaa inay oo umulitaanka ka bacdi postnatal care waxa la dhaha jiraa marka xiriiraa jira ayaka waxay waay link between communityga iyo daryeelka caafimaadka marka laga soo gudbo waxaan qabnaa dispensaries and health centers meeshaasna waxaa noo joogaan nurses iyo clinical officers ayakana caafimaadka guudka dadka dhan iyo haweeneyda uurka leh iyo caruuraha shanta sano ka yar ay uxil saaran yihiin marka meesha bil kasta waxaa nooga imaada waxaan ka subinaa monthly reporting waxa la dhahaa waa ogaanaynaa wood hebel ama tuulo hebel magaaladaas waxaa laga rabay intaasoo caruur inaad talaal laga qayb qaato intaasoo hooyooyin inay ka faa'iidaystaan antenatal clinic marka bil walba waa is wareysanaa meeqaa imaata meeqaa imaanin sikaan ku ogaano dadkii aan u xilsaarnayn meeqaa la arkay meeqaa la arkay waxaa jira inay isbitaalka imaadaan uurka markaay leeyihiin afar afar tira koob oo oo visit la dhaha marka dee badanaa maamooyinka soomaalida waxay jecel yihiin uurka inay qarsadaan meesha loogu taragale bisha koowaad ilaa bisha saddexaad saddexda bilood hore inay sida ugu dhaqso badan kusoo xaroodaan badanaa shan bilood ilaa lix bilood markay joogaan ay ay imaadaan kliniga marka anakana aad baan u dabakacnaa marka maxaa lagu qiyaasi karaa haweenka aan ka faa'iidaysanin goobahan haweenka horta soomaalida waxay ku fican yihiin ureyd u horeynta waa imaadaan laakiin inkastoo ay soo baxaan waktigii laga rabay ma imaadaan guud ahaan first antenatal care marka la dhahaa boqolkii siddeetan iyo shan baa kasoo xerataa haya laakiin second visit third visit fourth visit aa jira marka kan u dambe waa kii afraad oo waktigii waxaa la rabay af kan afraad dadka imaaday dadkaas dhan inay noo wada dhalaan aa la rabay laakiin annaka boqolkii haween waxaa noo dhashaa konton iyo lix baa isbitaal ku dhashaa laakiin klinigana inkastoo first visitka ay wada imaadaan waktigii loogu tiragala ma imaadaan shan sano ee waxay imaadaan lix lix bilood shan bilood ilaa toddoba bilood marka waxay noqoni maamadii laba trip ama saddex trip kale xayn imaata meesha loogu talagalay inay afar goor imaadaan marka taasaa keenaysaa in qaarkood ay guryaha ku dhalaan oo isbitaallada aysan ku dhalin ha qaarkood guryaha horta waxay ugu dhalaan waxay ku dhahayaan waa isbaarnay kiliinikaan tagnay dhib ma laha dhib ma qabno horaan baan soo dhale cunugii hore si fiicanaan ku dhalay hadda laba dhalaan aha saddex dhalaan aha laakiin annaka weli waan dabakacnaa qofkii horaan dhale iyo qofkii horaan dhalinba waxaa muhiim ah maamooyinka inay goobta caafimaadka ku dhalaan adduun weynaha dhanba waxaa jirtaa dhibaataa jirta boqolkii kun oo haween waxaa dhici kartaa shan iyo toban inay complication waxaa la dhahaa arrimo degdega qabsan karaan arrimahaasna lama garan karo inaan ani aha inuu qof kale yahay marka waxaan jecelnahay boqolkii haweena uur laba boqolkiiba inay noo soo xaroodaan laakiin badana sida qaalibkuma noo dhacdo tan kaloo dhibaatada noo keenin waxaa waye dadka ayna reer guuraa waaye baadiya ay u badan yihiin annakana intaan dhaana baadiya ay u badan yihiin kama aamusno waxaan subinaa mobile outreach clinic waxaa la dhahaa oo la dabagelaayo meel alla meel ay joogaan marka dakhtariin baa baxayiin tuuladay joogaan waa loogu tegaa waa lasoo daaweynaa haddana bil baa loo qabanaa bishii ka dambe haddana waa lagu laabanaa marka mararka qaarkood goobaha miyiga sida tuulooyinka waxaa dhacda in haweenka ku dhaqan aysan fahansanayn goobaha caafimaadka ee faa'iidooyinka ay leeyihiin marka kuwaasi maxaad ku samaysaan badanaa ma fahamsano laakiin waa health education waxaa jira wacyigelis oo toos ah waxaan la xiriirnaa imaamyada masaajidiyada jimcadii waxaan dhahnaa marmarko markay oo khudbada la hadla tafadal ka daba ka daba hadla waayo maamooyinka badanaa wadaad wuxuu dhaha aad bay u tirax u ixtiraamaan laakiin dhaftarka uu saasuu dhahay haye waa la dhahaa laakiin wadaadaha markay aad iyo aad aga sheegaan jimcada isbitaalka aada caafimaadkiina ay ay ku fiican tahay badanaa way inoo imaadaan sidan kuu sheegay dadka communityga daryeel caafimaadka oo community health workers eh, volunteers iyo community health extension workers ayakana ma fadhiistaan way wareegaan xaafadahay ka wareegaan marka caqabadaha kale eed la kulantaan eed kala kulantaan dhanka haweenka uurka ah maxaa ka mid a caqabadahan kala filan waxaa waaye badanaa maamooyinka soomaalida uurka markay leeyahaan nafaqada zaa'id uma cunaan dhiig daraa ku dhici tabar daraa ku dhici marka calaamooyin degdeg oo calaamad danger science la dhaho calaamado khataraa jiraa maamadii way soo dhiig bixi kartaa maamadii waxaa jiraa waxa la dhahaa ayaka soomaalida qalal bay dhahay laakiin pressureka cirka u kaca ee clumsia la dhahaa badanaa way ku dhacdaa marka calaamooyinkaas markay dhacaan annaka dakhtariinta oo hata daryeelaha caafimaadka oo guryaha ugu tago maamooyinku waaga sheekeyaa madaxaad hooyooyinkaas waxay ka kala imaadaan gaarisa wajeer mandera marisielo serichoside tana river inaaka iyo qaxootiga marka hooyooyinka hataa markii horaan lacag la qaadi jira annaka lacag kama qaadi jirin wasaaradda caafimaadka gaarisa county ah u xil qaadatay badanaa hooyooyinkaas dhakhtariinta fool lama sugaan mar alle markii la arko inuu dhibka soo badanaa kuwo qaar waxay dhiman jireen ilmaha markay dhalayiin marka waa la kala badbaadin jira kuwo qaar caadi ay ku dhalaayeen kuwo qaarna waa waa la qalay waa hagaag dhegeystayaal raadiyo ergo ayaad nagala socotaan guud ahaanna barnaamijkii maanta ee gobaad waa naga intaa tan iyo toddobaadka dambe nabadgelyo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto allahayow khayeel midda noo ergoogto cidbaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horreeya dambarka kaasoo ay ku jiraan waxyaabo liddi ku ah bakteeriyada iyo fayraska kana hortegaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xidhaan hooyada iyo ilmaha xidhiir toosa ee ilmaha dhashay waa muhim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xidhiir maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen degganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yaraysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaadaa kalsooniya dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabbitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horraysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabbitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horraysa haddii la sameeyo naasnuujin baraxla carruurta yaryar ee lixda bilood gaartay naasnuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
qaybaha dambe ee barnaamijka ayaynu soo gaarnay dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dalandool oo aynu uga hadalno arrimaha tahriibka waxaa barnaamijka soo saaray soona jeedinaya maxamed xasan
kulanti wacanna dhegaystayaal barnaamijkeenna tahriibka maantana waxaan ku soo qaadanaynaa isaaq cabdi cali waa wiil lix iyo labaatan jir ah waxa uu hadda ku nool yahay xerada qaxootiga ee xagardheer sanadkii labadii kun iyo toddoba iyo tobanka ayuuna xeradaas ka tahriibay taasoo uu sanad kadib dib ugu soo noqday waryaheenna axmed nuur yogol ayaana kala sheekaystay bal tahriibkii u galay iyo sida uu dib u soo noqday iyo duruufaha soo maray marka hore magacaaga isaaq cabdi cali isaaq ugu horreyn bal waxaad nooga warantaa waxaad ka mid tahay dhallinyarada ku nooleyd xerooyinkan qaxootiga ee dhadhabgaraan xerada xagadheer marka bal nooga waran qaababkii keenay inaad tahriibto iyo weliba dhibaatooyinkii aad martay
anigii waxaan u tahriibay meesha shaqlaanta jirta awgeed hadhahdid ma aad horumar gaarsid noloshaada meeshan meel dhaantaga aad tegtid oka
marka xagadheer maxaad ka qabanaysay intaadan tahriibin iskuul baan dhiganahay iskuulka waan dhameeyey marka marka waxaana nolosha nolol nolol aan raadi oka hadaad soo u tahriibay marka iskuulka xageed ku gaadhay ilaa foofo waan dhameeyey foofo maalinkaan dhameeyey imtixaanka ka baxay nairobi aaday nairobi aan kasii tegey markaasaan muqaalas baas aragnay waan sii raacnay ilaada kambala juba awiil mile dhahaan waaw saxriyaan sii galnay liibiyaan tagnay toban cishaan ku jirnay saxraha markaan lacag baan la weydiiyey lacagtii waan la gashay alxamdulilah ugu horreyn waxaa sharaxdaa markaad xerooyinkan qaxootiga dhadhaab aad ka baxday nairobi aad tagtay kambala aad martay dhibabkii aad la kulantay ilaa iyo suudaan
wallaahi inta dhib ma jirin bal saxaraa bisu dhib jira oo biila-aan iyo haraad iyo gaaja jirta mus liibiyaan tagna liibiya waxaan ku aragnaa adig aydan rafaad kale un markaa markaa dad shay aadi dalkaaga ma aha dhib u arkaysaa marka ka warran saxaraha iyo liibiya muddo intay dhan baad ku jirteen toban cisho toban cisho oo baahi biyi baasiin cabays aan ku jirna ilaah baa ilaah wanala guleysay liibiyaan tagnay liibiya lacagtaa laga bixiyey alxamdulilah markaa tagnay adana badii aan galna badii waan lagu soo qabtay boqol afartan ruuxa aan ku raacna doonta toddobaatan ruuxa kusoo noqon inta kale naga dhinteen
marka qaababkaad wajahayseen maxay ahayd markii intaasi aad marayseen ama dhibaatooyinka aad la kulmayseen hadday tahay dhanka cuntada hadday tahay dhanka biyaha hadday tahay dhanka lugta iyo weliba dhibaatooyinka aad kala kulmayseen dadka muqallasiinta ee idin wadaa wallahi liibi ruux aadan kulley ruux ma dhahay liibi u taariib ma gefaan laabtob gacanta u galnay lacag shibuna dhahay lacag toban kun oo doolar hal ii shibo ninkaas waa loo shibay anaa alxamdulilah waa u shibay ilaah ma adka leh dadka badanka wada shibeen dad oo laga bixiyey way jiraan oo qori la xabadeeyey la jardilay koronto lagu qabtay way jiraan oka marka ma gafaha intuu gacanta idinku hay ilaa meeqa beri uu gacanta idinku hay
magafa wuxuu gacanta nagu hayay anigii waxaan galay abriil may june july bada galnay oka marka sanadee ahayd
july
marka magafahaas dadka kale gacanta uu ku hayay ee aan sidaadoo kale lacagta iska bixinin dhibaatooyinka uu marsiinaya maxaa ka mid ah haddi lacagta diligaa waayo n cunnada lagaa xirayo iyo korontada ku dheer oka marka indhahaga maxay qabanayeen dii wallahi waxun baraada oka ruux baniaadan lama fiirsan karo nin walaalka arkaysa xagga lagu dilaayo ma lama hadi karti ma dhigi karti maxaa ka rataa waayo dashayaa la jooga ninka walaalka ninka liibiyanka uu dilaya waxba ma dhigi kartid
indhahaga marka maxay qabanahayeen
indhahayga foolxumo dee boring boring wakaa marka dhibaatooyinka magafaha uu dhallinyarada soomaaliyeed u geysanayay maxaa ka mid ahaa markaasi aad indhaha ku arkaysa waa la dirdil mooyaan wax kale ma jiro waa la dildilaya lacagtiisa ugu soo saaro ninkiina allaha dadka lacag ka soo saaro taleefona lagu dhiibaya reerkadaa lagu wacaya adoo isku socotaa waa laaye wiilkiina waa kana waa la dilaya lacagtaa soo shubo waa kaasa dhalinyaro fara badan oo waxaa jirta iyagoo la gubay qaarkood oo muuqaalno markaasi video lasoo dhigayo marka dhallinyaradaasi qayma ka hayan kuwii aad meeshaas kula jirteen may ma arag waa ma arag waa kaas
ma wiilal oo keliya mise wiilal iyo gabdha isugu jiraan waa dumar iyo ragba waa kaa marka gabdhaha dhankooda dhibaatooyinka loo geysta maxaa ka mid a ni aniga ahaantii waxaan arkay ani ahaantii waxaa arkin waa gabar wax loo geysanayo nima ma arkin baanin la sheegay ma fiicin mogtahay ani waxaan arkay ma arag oo kaa marka xerooyinka qaxootiga dhadhaab gaar ahaan waxaad kusoo laabatay xerada xagga dheer oo aad ka tagtay dib baad ugu soo laabatay marka maxaa ayaa kuu sahlayay in aad markaasi dib ugu soo laabatay xerada qaxootiga xagga dheer aad ka tagtay rarka anaga degan somaaliya rarka anaga u soo noqday okay marka liibiya tagtay magafa 10 kun oo dollar buu iga qaadaa tiri marka qaabkee reerkiina uu magafa xiriir oo la sii ama oo la hadla waan soo wacay telefoon waxa laga soo wacay Suudaana ama kalacagtaas lagu diraya okay markii idin kala turjubaanaya ma qof Soomaaliya waxaa jira gacan yar oo ah Soomaaliya jirta wiil Soomaaliya joogo wakaas lacagti waad bixisay badaad gashay badda markaad gashay maxaa dhacay
markaan biyaha talaagay marayno doontii anaga qalamatay toddobaatan anaga dhimatay toddobaatan kale doon waxaan soo qabatay libyana xabsaa nala keenay xabsiisa ugu jirna dowladda Soomaaliya nala imaatay yaa dalku noqonayaan dhahday anigii fartaan tagnaan baxayaan dhaa ani iyo kontomiyo waan soo baxnay marka anaga lib soomaali waxaa imaada anaga gruubka labis anaga horreeyey gruubka gruubka labada ahayd okay marka markii aad doonta meeqa qof aad ku fusheen markaad libiya ka baxdeen ee talaaniga u socoteen boqol iyo afartan boqol iyo afartan
sibinta kusoo noqon
toddobaatan kale baday ku dhinteen marka dadka ku dhegaysanaya bal u sharax qaabkay doonta u degtay qaabkaad u raacdeen bas su-aashan aan ku weydiiyey waan dareemayaa in indhahaaga markaas ilmo ay kusoo istaageen sidoo kaleetana aad dareemayso dhibaatooyinka aad martay iyo weliba marxaladihii kala duwanaa iyo waxyaabihii indhahaagu ay qabanayeen marka waan kula dareemi karaa markaasi arrimahaas inaad dib markaas aad u milicsata su-aashan markii aan ku weydiiyeyna aad markaasi dareen iyo sidoo kale waxyaaba fara badan oo kusoo maray aad gashay marka aynu ka gudubna su-aashan maadaama dareenkaaga ay bedeshay sidoo kale waxaa jirtaa dhalinyaro iyaguna ku dhaqan qeybaha kala duwan ee deegaamada soomaalidu ay degto kuwaasoo ay dhici karta in waraysigaagan ay dhagaysanayaan marka maadaama aad tahay nin waaye araga oo taxriiri biloomin dhammaad wuxuu ku dhammaada aad markaasi aad soo aragtay meeshii uu ka bilaabanayay iyo weliba meeshii uu ku dhammaanayana markaasi aad soo taabatay maxaad dhallinyarada soomaaliyeed adoogu baaqi lahayd adigoo markaasi kaashanaya waayo aragnimadaada iyo weliba marxaladii aad soo martay
kaasi wuxuu ahaa isaaq cabdi cali oo ah wiil qaxootiga ka tahriibay dibna ugu soo noqday waraysigaas ayaana maanta ku soo qaadanay barnaamijkeenii tahriibka
dhegaystayaasheena qaayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee lix iyo tobanka mitirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan migahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
ergadayni ergawa ergadaadii